dagaalkii labada maleeshiyo beeleed ee toddobaadkan ka dhacay deegaano u dhow tuulada bukurre ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey laba iyo toban ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay culimmada dariiqada ahlusunna wal-jamaaca ee gobolka hiiraan oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay beelaha ay maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan in si shuruud la-aan ah ay u joojiyaan dhiilada colaadeed sida uu tilmaamay sheekh cali cusmaan cali oo ka mid ah mashaa'ikhda gobolka hiiraan labada qayb culummada gobolka hiiraan iyo tangalgaduudba inay isku garabsato dalkaana asaga ardadana ayadoo fisanaan u imaanay insha allahu tacaala ayadoo fisanana laga tegi doonaa adigana waxaad ku leedahay dhulka laba mitiraad ku leedahay dhulkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa abuuray ummaddana asagaa abuuray asbaab lagu kala milki karaana way jirtaa shareecada islaamka ee qayaxday qof walba intuu milkiyey inuu ku ekaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryo inuu ku deeqo qofka kaleento oo walaakiisana uusan dulmi u geysan walaaka hadduu galdaran yahay gacanta qabo hadduu asaga galdarrada wada gacanta qabee galdarrada ka joogdhe haddii laga galdaran yahayna ciddii ka galdarneed u tagay waxa oga dhici xaqiisa haddaad oga dhici karto waxa dhimanaya waa walaalka waxa dhiiggiisa uu daadanaya waa walaalka amba waa abtiga amba waa ina abtiga dadkuna waa wada dhasheenay insha allahu tacaala annaga waxaan ku egnahay inaan baaqaa soo jeedino waana ka xunnahay wax halkaa ka dhacay haddaan indhaha ka oy wayna xataa insha allahu tacaala calooshaan ka oynina dhibaatada halkaa ka socoto darteed culimada ahlusunna waljamaaca ayaa waxay soo saareen bayaan afar qodob ka kooban oo ay u arkeen inuu wax ka bedeli karo xaaladda cakiran ee deegaanka ka jirta waxaana bayaankaasi saxaafadda u aqriyey sheekh cabdicasiis sheekh axmed qodobka koowaad culimaa udiinka gobolka hiiraan waxay codsanayaan si deg deg ah in culimaa udiinka labada labada beelood ama labada gobol ee hiiraan iyo galguduud ay ku gaaraan goobta ay wax ka dhaceen si ay ugu kuurgalaan arrimaha meesha ka jira waxa la kala tabanayo markaana iyagoo alla ka baqaya subxaanahu wa tacaala dadka ay ku wageliy ku wacyigeliyaan waxa laysku haystaa inuusan dhammayn wax wiil ku dhinta dhigna ku daato qodobka labaad labada maamul ee ka jira labada daamood ama labada dhinac ee dagaalku dhex maray iyana inay ku taageeraan culimaa udiinka inta tabartooda ayna ka howlgalaan qodobka saddexaad dadka kala duwan ee dhiigga faraha kula jira mid gacan ku dhiiglaa iyo mid mici ku dhiiglaa iyo mid maan ku dhiigli iyo mid maskax ku dhiiglaa iyo mid calol ku dhiiglaaba intuba waa loo qaybsan yahay arrintaas si deg dega inay uga waantoobaan qof walbana uu ka taliyo maslaxada ummadda gobolka hiiraan iyo gobolka xige ee galguduud qodobka afraad in si deg degah ay uga howlgalaan culimaa udiinka odayaasha maamullada labada dhinac sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada ishor fadhiya weliba maanta waxaa war nagu soo gaadhaya in kastaanay xabad soconin inuu diyaargarow ballaaran jiro diyaargarowgaas si looga hortago in laga howlgalay sida ugu dhaqsaha badan in la kala qaado ciidamada meesha isku hor fadhiya waa qodobka ay codsanayaan ee ugu dambeeya badrudiin axmed cabdulaahi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada gobolka hiiraan waxa uu sheegay in soomaalida ay hore u tijaabisay dhaxalka uu reebayo dagaalka sokeeye runtii waa wax aada qaali u ah nafta bini aadamku waxaa kaloon hore usoo tijaabina hore usoo aragnay dagaal sidiisaba inuusan faa'iido lahayn dagaalka dadka walaalaha ana waaba kasii daranyah wax horumar ah cid ku gaartayna ma jirto cid ku gaari doontana ma jirto sidaa darteed waxaan codsanaynaa haddaan aqoon-yahanada nahay in dadka walaalaha ah ay joojiyaan dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan ayna xabad damba dhicin qof dambana meesha uusan dhiig kaga daadanin maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada usii kordhaya abaabulka labada dhinac iyo maleeshiyaadka lagu gurayo goobihii lagu dagaalamay waxaana jirta cabsi laga qabo in mar kale uu dib dagaal u qarxo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne